madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa kadib markii uu muddo shan cisho ah safar ugu maqnaa dalka turkiga isaga iyo wafdigii hogaaminayay ay maanta kusoo guryo noqdeen somalilan madaxweyne silaanyo ayaa sheegay in ay is arkeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka turkiga gaar ahaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda halkaa wufuudda aanu ku aragnay waxaanu kula kulannay oo uga warranay dalka xaalkiisa iyo taariikhda inaga dhexaysa iyo waxyaabaha badan ay nala qaban karaan wafdi inooga horreeyey oo dowladii wasaarihiina way jireen waxyaabaha waxaanu ka wada mid ahaa xagga tacliinta xagga biyaha xagga horumarka dhinacyo badan xagga tacliinta iyo xagga muxuu ahay biyaha iyo agga muxuu ahay xagga caafimaadka dhinac walba wax leh wadahadal fiican ayaa noo dhex na dhex maray waxayna ballan qaadeen inaynu meelo badan oo dhinacyo badan aynu u baahannahay dalkeenu baahi weyn u qabo aynu wax ka wada qabsanno iyaguna gacan naga siiyaan nagana taageeraan insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa in si dhaqsa ay wufuda inooga iman doonaan waxaanu kaloo ka wada hadalnay sidii aan u xoojin lahayn mar walba xidhiirka labada dal iyadoona halkaa ay muxuu ahay aanu ka furan karno cid inoo ilaalisa maslaxaddeenna iyo danaheenna somalilan intaba waxaanu rajaynaynaa inuu safarkaasi noqdo mid midho dhala oo wax badan oo faa'iido ah dalkeenna iyo dadkeennaba u soo hooya toddobaadyadan u dambeeyey waxaa uu warbaahinta kala duwan kusoo noqnoqonaya hadallo sheegaya in dowladda qatar ay doonayso inay dhexdhexaadiso somalilan iyo soomaaliya hase ahaatee madaxweyne siilaanyo ayaa sheegay inaanay jirin wax xidhiidha oo ay dowladda qatar la soo samaysay somalilan dhinaca kalena wuxuu madaxweyne siilaanyo ka hadlay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya isaga oo sheegay in fursadda ugu weyn ay labada dhinac isku arki lahaayeen ay ahayd dalka ingiriiska hase ahaatee ay xukuumaddiisu hakisay ka qaybgalka kulankaas london isaga oo ka dhawaajiyey in wakhti dambe la qorshayn karo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya wax muddo badan socday bay ahaayeen meelo badan baa laga soo hadal qaadaa laakiin wax wakhtigan xaadirka ah noo socdo oo barnaamijkii ma jiro hadduu jirana marka uu yimaado iyo wakhtigu yimaado kaa dalka ingiriiska laysku arko ayaa ugu dhowaa taana waa anaga in muxuaha ingiriiska martiqaad loo sameeyey dowladda soomaaliya ayuu ahaa martiqaad dowladda soomaaliya loo sameeyeyna anagu ka qayb geli mayno shuqla kuma rino laga wada hadlayo oo gooni ay yimaadaan markaa iyo haddeeda laga wada tashan doona haddii alla ka dhigo ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa